waxa isi soo taraya baaqyada ay jeedinayaan indheer garadka kuwaasi oo lagu dalbanayo joojinta colaadaha ka oogan deegaanada galbeedka gobolka mudug culamaa udiinka gobolka mudug oo kula hadlay warfidiyeenka magaalada gaalkacyo ayaa soo saaray bayaan ay ugu baaqayaan dadka ku dagaalamaya deegaanada galbeedka gobolka mudug in ay joojiyaan colaadaha sheekh mursal shire oo ku hadlayay afka culamaa udiinka gobolka mudug ayaa waxa uu tilmaamay in dagaaladan aan wax faa-iido ahi ku jirin islamarkaana loo baahan yahay in la joojiyo xabadda miiska wadahadalkana la isugu yimaado
waa dadkii aad ogeydeen oo badiiraley iyo geeldoog geeldow ay ku dhex martay iyo anaa martiqaaday lagu tartamaya anaa martiqaadaya anaa martiqaadaya oo weliba bilo badan martiqaadkaas iyo hadiyooyinkaasi ay socdeen waxaan leenahay wixii caqli u saaxiiba inta isku keenno war wadahadla aan idhaahno wasaa'ilulcilaamkaasa waxaan ka jeedinaynaa inaan u diyaarnahay kow xabbadda meeshaa ka socota horta in la joojiyo oo inaan ku soo baxna yoomka hadda maanta saacadda aan hadlaynaa waa gelinkii hore waa maalintan jumcaha baan hadlayna ilaahay intuu naga waafajiya inaan ku soo baxno waxaan ku hadlahayaa waa afka culammada weliba waa culammada galmudug afkoodaan ku hadlahaya aan waxaan leennahay dagaalka ka socda meeshaa labada meyaa iyo jicboor u dhaxaysa saddex darajaan ka dhignay waxaan ku baaqaynaa horta marka hore xabadda in la joojiyo markii la joojiye kabacdina waxaan ku baaqaynaa dadkaas hamajulhamajka ah in la kala fogeeyo marka saddexaadna waxaan leenahay wixii caqli u saaxiiba inta isu keenno war wadahadla aan idhaahno ma ahan waxa dirirahayaa labada beelood ma ahan qofkii wax fahmi kara ma ahane waa shayddaan dadkan soo dhex galay iyaguna aysan iska qaban weeye waa wax sahlan markii layska qabanayana haddii xil laysku xilqaamo wax yaroo sahlan weeye waxaan u baaqaynaa odayaashu ayagaa hadlahaya dhallinyaradu ayagaa hadli doona war annaga annagoo ninna ugu danaynayn ilaahayna waa nugu addoonsaday ilaahayna iimaan buu noo siiyey ilaahayna inuu noo daa'im yeelaan ilaahayna ka rajaysanaynaa waxaan rabnaa inaan ka shaqayno walaalaheen kale oo culummadaana hadda maadaama dad fitna wadayaalihii ay dadkiiba ay kala teedeen ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaysan na kala teedi karin horna noo kala teedi meeno culammadii iyo waa laysku furnaa waxaan leennahay marka maanta waxaa ilaahay uu keenay oo ilaahay fududeeyey wasaa'ilul iclaamkan baa maanta ilaahay fududeeyey oo iyadoo la wada joogo la mid ah macnaha bahalka soomaaliga loo yaqaano meediya loo yaqaano baa dadka maanta ilaahay u fududeeyey oo haddii khayr loo isticmaalana qofka uu khayr ka helaayo haddii macsi iyo shar loo isticmaalana cadaab iyo naar qofka uu ku mudanahayo
baaqa culamaa udiinka ay soo saareen ayaa waxa uu qeyb ka noqonayaa dadaalada xalka loogu raadinayo mushkiladda ka oogan deegaanada meygaagle iyo jecboor oo ku yaala galbeedka gobolka mudug horey baaqiya noocani ah ayaa la soo saaray kuwaasi oo ay soo saareen qeybaha kala gadisan ee bulshada